weeye sarbeebkii waa la gartay hoos baa loo wada jeestay rag baa damcay inay shirka hortiisa ku dhaleecayaan ha yeeshee way ka maagteen waxay ka baqeen wax ka daran inuu goobta ka geysto dhiig iyo dhabaqa midkood in madasha lagala caraabo intay ka yaabeen ayay afafkoodii xagsadeen in yar kadib beenta la isdhugtay baa iyadoo nina nin la hadlin shirkii laga daleeray odayadii xilku dhibi jiray iyo garmadowdii ceebta necbayd baa hoosta ka habaaray adinkiisaan laga baxsan jirin carabkiina ma ku daray abwaanadiibaa laabta ka hugmay tahdii ba'nayd ee dhallinyaro iyo waayeel baa la qaybsan yahay ayaa fiidadowdii fiidadowgii aqaladii iyo golayaashii geela lagula laabtay waa lagu haasaaway odayaashu ha diideen oo dhagaha ka furaysteen kurayadiibaa geela ku soo caraabiyey oo markay hal soo duwaanba kor ugu dheeraystay salaadoy adiga maxaa ku eg uurkay ka oydi laabtaa huguntay yaa ku habaaray intay isweydiisay ayay dib ugu noqotay waayahay soo martay bal inay garato halka laga gaaray cunto iyo caanatoona ayaa ka degi waayey maalintay timid malkada mataan ayayna coladay waxaas oo walaaca waxaa u soo jiiday miyaad garan laadahay waxay islahayd adiga iyo mataan guur uma hagaagin una hagaagi maayee talow noloshaada dambe sidee bay noqon gabaygaa habaaran oo cid taqaanay ifka ku dhaqan tahay sidee buu inaan rag kuu soo jallaaci doonaa yaa guurkeeda ku degdegaya amaba ku taamaya naagta dhirta eebba badane geelwaaqista lagu tilmaamay naagta ugaali kala jaade garanuugta aan hilibkeeda la hunguriyeyn lagu sheegay naagta gaaraa bidhaanka golcasta iyo roobladhaca guduudka mooyee aan qorshaha kale lahayn loogu halqabtay dumarka hidaraac iyo firbaa loogu xishaaya yaa usoo hanqaltaagaya gardarraba ha ahaatee naagta hooyadeed uu geeljiruhu galdaroolooyinka lagu sheegay ku mansoonaya waxay haaraantay raggii ay walaalaha iyo ilmaadeeradaba ahaayeen ee inta mataan yaqiin mooradiisa ku aaminay saantii ragga ayay ka ifdhowday oo ka carartay ruxulo dab ah oo indhaheeda saaranna waxaa ku noqotay daymada dumarkii ku wiirsanaayey aqalkii intay si dhuumasho uga baxday ayay habeen madow waddada cagta saartay reerkoodii oo aan ka fogayn xerihii dayrta laga soo aroosay ayay beegsatay iyadoo mariinkii ay qabtay mooyee aan ku hambaarsin shay kale oo mataan ku isman intay labalaxadsanaysay dugaaggana ka baxsa islahayd way ilmaynaysay oo maxay u ilmayn weyday sow muraayadii qabkeeda inkaarqabe kuma tuman oo magac kama siin habeenkaa iyo maalintii xigtaaday soconaysay ayay fiidkii dambe goor cawaysina qoyskoodii iyo ardaagii hooyadeed kusoo agdhacday waran oo waxaa lagugu falay adigoo barwaranaya ka xadheeri bay islahayde waxay hiirtii waaberiga ogaatay sheekadeedu inay ka soo horraysay ileen rag baa habeen hore cidda ahaayo wixii mataan falay iyo waxay ku dareenba soo tabeeyey ileen baadi geel oo ay daba joogeen baa beesha loogu sheego iyagaa qisadii mareeyey ileen maraweyntii salaado jifada u ahayd waa warqabaan oo keeda baahi weyn uma hayso ileen gabaygiibaa sida too tanna laga qaybsan yahay oo faarax afey cali dhan iyo nuurjiir ogadooda meeshii laga saro dhiig loogama fadhiyo umal bayna la gamilaa yihiin gadarrada salaado lagu faray tu iyaga loola jeeday ayay u qaateen caladii haysena waxay sii korodhay markay arkeen gabadhii oo dhelanro ku dhacay inayba iyadii tahay ayaa laga shakiyey way madoobaatay oo sidii qof duumo ka soo daahay u suuqantay baroorteedii uurka ayaa foolkeeda ka muuqata hooyadeedna waxay raggii u tabisay salaadatii ay tiqiinba inaysan ahayn way kaftan badnayde weji diifaysan iyo bushimo xiran baa ka soo haray habaaska oo ay iskala dirirto iyo jidhkeeda oo ay goor noolba ku hawshooto ayaa lagu ogaayay waxaa la arkay sidii guumays inaan rag ka quusatay iyadoo barida dhulka ku haysa barbaartii ay xigtada ahaayeen baa midba dhinaciisa colaad mataan ka guddoonsaday isaga iyo mataan inaanay dunida guudkeeda ku wada noolaan ayaa waxaa dhaar ku maray seeflaboodkii salaado hoosta uga yaraa labaatan jir ina adeerkeed ah oo nabadda mooyee colaadda halaageeda aan weli looga qisoon ayaa isna afar iyo tobanka iyo boqolka xaf ku siiyey mataan iyo xidid kale inaysan ee dambe kala gaarin nin da'yari intuu geed ka bowdo ayuu tala ka bowdaa dadku waa tol oo xidid keliya lama ahee dhaliyana waa leeyahay xasan mataan hadduu sidaa foosha xun ku kacay ayaan lagu dayan oo godob sokeeya lagu- laguma degdegee sifaduu yahay ha loo ergeeyo odayaashii beesha ayaa dhallinyaradii cartanaysay sidaas ugu caqlo celisay guurtii soo gudoomisa wixii falka mataan ciiday laga- lagaga hortegi lahaa ayaa la soocay habeenno hadday tashigii ku guuleen oo qaarkood dhowr jeer caro awgeed geedkii ka dareeray da'yartiina ay go'aankooda sugi la'dahay ayay guddoon ku heshiiyeen waxaa toodii la raacay nimankii ku taliyey xaal iyo xumayn inaan mataan iyo qoladiisa midna la weydiisane loogu ergeeyo inuu salaado madaxeeda usii daayo guddoon aan cara ka maqnayn inkastuu ahaa haddana uma cuntamin dhallinyaradii warmaha u looshanaysay ee ugu yaraan doonaysay furin waa halkiisee tab uun in arrintaa looga xafiif qaato si kastaba ha ahaatee heer kastana ha soo martee hebel iyo hebel baa la magac dhibay mataan ciideed ninna garnaqsi ugu tegi maayee raggii jafada u ahaa baa meelmarinta guddoonkaas loogu guryo tegay hawlaasin bay ergadii odayaashii kala kulantay mataanna wax la bariyo oo garka iyo gundaha la hayaba ugu dambaystii ayuu yidhi yeelay haddii se la ii soo celiyo yaradkii aan bixiyey shardigaa isaga ah ergadii hadalkama soo celin waxayna muujiyeen wax walba oo ay salaado madaxeeda ku heli karaan inay diyaar u ahaayeen sidaas baa maalinta ah lagu kala tegay iyadoo lagu ballansan yahay dibnaha mataan ciideed in laga maqlo saddexdii dalqadood ee uu salaado ku qabay kolkii loo soo noqo xoolihii yaradka ahaa ee xagga reerka reerkooda ka jiray malahayga waxay ahayd markii ugu horraysay ee ay mataan iyo cid kale wax kastaba ha ahaatee wuxuun ku heshiiyaan maxaase ka dambayn ergadii kolkay noqdeenba waxay bilaabeen geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee xasan mataan inay meel isugu keenaan hashii qolo maal loo siiyey waa la doonay geelii la xirriyey tulidii lagu ogaa cid baa loo diray faraskii iyo genyadii la banjoogeeyeyna jaraha lagu soo qabtay goor barqa ah ayaa xoolahaas oo la wado mataan loo keenay oo la guddoonsiiyey salaado waan furay ayuu dadkii maqashiiyey ilaah bay odayaashii iyo abwaanadii mahad u naqeen mar haddii dhiig iyo colaad la'aantood mataan iyo salaado kala maqan yihiin ha yeeshee way mala habaabeene mataan ciideed nin wax ka go'aan ma ahayn jid iyo jaho loo raaco nimaan lahayn buu ahaa muddo kadibba socotadii mataan saantooda ka soo jeeday ayaa u warramaysa faal xafeeye nuur jiir oo salaado jafada u ahaa waxay ku leeyihiin mataan baanu soo marroo wuxuu noo sheegay inaan salaada ka furrayn oo ay weli afa u tahay sababtana wuxuu cuskiyey xoolo weli dhankiinna kaga maqan oo ay ka mid yihiin faraskiisii fayd iyo laba halaad oo isku sidkan waa run oo waa wax jira inaan afartaa neef weli u soo xiroon hase ahaatee sawti laga heshiiyey oo in loo soo kaxayn doono loogu ballan qaaday isna uu rabbi iyo rag hortii gabadha ku furay allay ninku jid xumaa sowaana axdi kama xirmo sidee buu damac uga hayaa gabadhii uu sidii loogaa u galay ee uu magaceeda bi'iyey mase damacba kama hayee waxaa kibirkiisa maan la-aaneed ka dhaadhiciyey inaan salaado reer xafiif qaad xafiif qaata ka dhalan ragna aysan lahayn cali dhan iyo nuur jiir baa cadanyooday wuxuu ballaar la ekaa dhulkiibaa ku yaraaday faarax afay baa baroonaayoo dejinaayey war kol hadday arrintu afartaa neef joogto ilma adeerra yeelow dhiig sokeeye guul ma noqdee ha loo geeyo wixii dambe oo ka yimaadana aan dhowro faarax afay baa ku taliyey waa laga yeelay dhallinyaradii dhiigga mataan u rilaacayeyna geedaha ayaa lagu xiray oo qur-aanyo lagu jafay iyadoo laga talinaayo sirigtii iyo faraskii fayd ahaa ciddii mataan u kaxayn lahayd ayaa goor garab gaab ah reerihii waxaa la soo toogsaday afar nin oo uu buraaro ugaas maxamed ku jiro reerahay u socdeene gogol baa sheedda aqalada loo dhigay oo wan subag madoobe ah inta loo qalay caano geel laga durduuro isla habeenkiiba muraadkii ay lahaayeen ayay u sheegteen faarax afay iyo raggii beesha guurtida u ahaa buraale oo maqlay inuu mataan furay gabadhana naag horaad ku maqlay wuxuu soo doonay salaado dantii uu reerka ugu soo sadcaalayna sidaas bay ahayd nin la yaqaan oo asluub leh ugaaska ay wadaagaana dhalay buu ahaaye faarax afey caleedhan iyo nuur jiirba hawraarsan bay yidhaahdeen buraale oo salaado la siiyey iyo raggii la soo dadab galay waa berigii ayay degmadoodii u kalaheen iyagoo lagu iyadoo lagu ballansan yahay dayrta dhow iyo xilli roobaad in xelaha iyo xaragada la isweydaarsada mataan ciideed arrintaa muxuu ka yeelay maxaad se ka filaysaa waa su-aalaha aanu barnaamijka dambe kaga jawaabi doono dhegaystayaal waxaa intaa noogu idil maanta qaybtii afraad ee sheekadii mataan ciideed waa inoo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo iyo qayb kale oo sheekadan ka mid ah dhegaystayaal waa qaybtii shanaad uguna dambaysay ee sheekadii inoo socotay mataan ciideed faraskaygii fayd iyo geelii saddexanka ahaa ee xaggiinna iga maqnaa haddii aan la ii keenin salaado ciideed igama furra ayay hortii arrintu mataan ciideed ka joogtay hadda maxaa soo kordhay afartii neef oo aan loo keenin laguse tashoon yahay in loo soo wado waa tuu buraala ugaas maxamed qoyskii salaada ka dhalatay u dadab galay isagoo guurka gabadha doonayee taasina talow maxay soo jiiday mataan ciideed laqankaad ogeydeen muxuu warkaa cusub ka yeelay goor barqa ah isagoo hareeri geed ah harkiisa barbaar kula shaqaya oo midigtana saalada ku xabad qaadaya bidixdana labadiisii waran ku haysta gaashaankuna uu dhinac yaal niman socoto ahi salaamu calaykum kaga naxsadeen waa nin dhiilaysan oo uun doora godabtiisa hayee intuu booday oo warmihii iyo gaashaankii qabsaday ayuu nimankii degdeg u haybsaday markay isu sheegeen oo uu gartay inaysan colaad ugu socon ayaa la iswaraystay waxay habeen hore ku hoydeen aqaladii faarax afey iyo nuur jiir ee ay salaadana joogtay waxay sheegeen oo wararkii ay mataan ciideed siiyeen ugu daraa in salaado lasoo doonay oo buraala soo doonay lana siiyey nimankii buu hadalkii ku celiyey oo mar labaad ku celiyey oo mar saddexaad ka saxsaday sidii nin cirku ku soo dumay ayuu raggii socotada ahaa iyo kuwii geedka kula shaxayeyba ugu muuqday warmihii buu dhowray oo sidii nin maanta loo sameeyey gaashaankii u milacsaday sidee buu nin kale salaado ciideed adigoo jooga u hawaysan karaa go-aan buu si deg deg ah halkii kaga dhawaaqay wuxuu yidhi intiina joogtaay dhegaysta dadka ciideedow maqalkiinna fura oo waxaan idin sheegayaa yay fudayd idinku dhaaf kii joogow ka maqan gaarsii salaado ciideed aniga oo ifka ku nool nin kale ma geyo naagta mar magacaygu ku yeeray sidee bay aqal nin kale uga soo toostaa naagtan boqoradda dumarka ciideed uga dhigay ee aan salaado ciideed anigu ula baxay dadaw yaan loo hanqaltaagin oo ninowna inay carruur kuu xambaarto shaaribada hawduuda nin dhiiranaa oo geedka joogay ayaa yidhi oo mataanow sawtii diraacda lalahaa salaada wuu furay wuxuu jawaabay shalay ma furin maantana furi maayo haddiise xataa aan furo halkee buu ku nool yahay ninka guursan karaa oo naag kol meher iigu dhacay iga dambayn karaa ragaallow gardarro iyo kibirka qaabdaran ma loo soo joogo abwaankii jifada u ahaa axmed maxamed xirsi ayaa warkii iyo go-aankii mataan ciideed loo sheegay kolkaas buu yidhi xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin warkii baagayiga ciideed daafwalba u qaaday wixii wax garad ahaa oo maqlayba waxay yidhaahdeen sayga iyo ooridiisu intay kala tagaan sawtii uu midba reer labaad yeelan jiray sawtaan furin dabadii xasaneeda dhici jirin maxaa salaado ku gooniya oo ay kaga duwan tahay dumarka uu nin furo dabadeedna uu mid kala guursado ninkii su-aashaa ka jawaabay wuxuu yidhi salaada gooni ma ahee ciideed baa gooni ah waa nin maskaxda gashaday ilaaha weyne inuu geyiga ciideed iyo dad inta ku noolba isaga ku xudumay xumaan mooyee nin aan dubaaqaysa sama ku soo hoyan hadduu ahaa maxaa u diidaya inuu maalin noolba wax lala yaabo la gola yimaado yaa arkay oo maqlay nin naag furay oo yidhi dabaday lama guursan karo raggii jifada u ahaa ee uu go-aankaasi la qalloocnaa ayaa waana uu isku dayey ha yeeshee waana abuur baa ka horraysay waalid buusan maqlin guurti baan wax u sheegi karin waana culimuu dhagaha ka furaystay qoyskii salaada ka dhalatay oo taladiisu tahay in afartii neef xasan mataan loo kaxeeyo ayuu warkii gaaray rag iyo dumar wixii joogay baa caraa digsiisay xasan mataan miyaan rag loo lahayn ayay dumaradii ku geesaaseen awal hore raggii nabadda ka talin jiray way badnaayeene hadda way soo tira yaraadeen kolkii go-aankii mataan ciideed la wada maqlay gardarro wixii kala soo gudboonaaday inaysan tanna ku dari karin ayaa loo batay faarax afeen mooyee wax waanwaan nabadeed rajo ka qaba ayaa beeshii laga waayay guuldarrada colaadda ayuu war u hayay oo waaye arag tabaalaha diriirta yaqaan buu ahaaye wuxuu isku howlay dhiig daadan doona inuu baajiyo wuxuu ku taliyey bahdayey mataan ciideed hadal baa ka soo yeeray oo laynooga keenay aynu run ku sugno war jiraaba cakaaruu imane yaynaan innagu colaad bilaabin oo yaynaan eedda yeelan warka soo yeeray haddii uu dhab yahay isagay laandayri la duulaya aan koranno oo nin fududay waa fadaqe markay dow noqoto wixii uu mataan ciideed nagu falay aynu ka garalayno waano waa yeelkii soshay dhallinyaradiisa aan qaboojin ayay ahayd dantii uu faarax ka lahaana waxay ku urursanayd laba wiili inta israacdo inaysan mataan raadsan oo bartamaha reerkooda ku dilin dhiig sokeeye baaji ayuu islahaa adduun la ismaqli jiray oo garcadaayada laga dambeeyey buu ahaaye faarax iyo odayaashii talada ku raacay taas way ku guulaysteen oo dhallinyaradii cartamaysay way u caqli celiyeen ha yeeshee addin baa laga ballamaye af lagama ballamin barbaar ay salaado ilmaadeer ahaayeen oo inay mataan karasad qaadaan ugu horrayntiiba ku tashaday si ay odayaashu tashiga ah ku baajiyeen ayaa tiriyey gabay dhaar iyo digasho isugu jira afartii neef oo fayd ku jiray inuu ka hayo salaadana ka furan tahay dibna aanu xilo iyo xoolo xaggooda uga sugayn ayay digashadu daaran tahay dhaartuna waa inuu dili doono indhaha kolku ka qaado wuxuu yidhi sidigtii falleed iyo haddii faydba lagu dhaafshay inantiina kaa furan tahay wallee fayda kuma raacin inaanse kaa fash siin baa sidii falal ilaahay gabaygii baa mataan ciideed loo keenay qosolkii isla weynada ayuu ku dhuftay wuxuu ka yaabay inanka gabiyey dheeranaantiisa warshow weli ciid rag baa ku nool ayuu is yidhi tolow ina ayuu ahaa wiilka kuu dhaalan karaa inaan kaa fash siin yaa sidii falal ilaahay ah wiilka ku gebiyey ma doqon baa ma dal dheer buu ka yimi miyuusan aqoon kuu lahayn ma naftiisuu nacay ma tol iyo cid la talisa ayaanu lahaynoo waa waxaan ehelo loo ogeyn maalintuu gabayga maqlay maalintii ku laba ahayd ayuu geedka shir yimi isagoo fardihiisii midkood ku jooga raggii fadhiiyey kolkay arkeen sibraalka uu caanaha geela ka buuxsaday iyo qalabka faraska u saaran ayay garteen in socdaal ku jiro oo uu wax maagan yahay mataanow halkee baad boqolo u tahay kolkii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay inuu u jeedo reerahay salaada ka dhalatay ee ay joogtay wuxuu ku daray in la idili karo iyo in kale ayaan soo hobsanaya afkaa la kala qaaday yaabaa raggii oo idil hadal kala soo bixi waayey nin laga quustay buu ahaaye waayeelladii waana uma furin faraskiisii kolkuu jeediyey oo nadigii ku dhuftay ayaa koray aan weynayni ku yidhi mataanow reer hebel maxaad ka dooni wuxuu ku jawaabay malagay baa ku galay barqadii dambe kolkay tahay ayuu reerihii ku soo baxay aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayuu soo beegsaday aqalada dabadooda geed ku yaal ayuu raggii ku shirsan yahay wuu arkay kuma salleexan wuu garab maray waa la milicsaday ninka meesha maraya waa hagoogan yahay afkuu taagaya labadii waran ee xasawda lahaa ee bullaxaar kal hore laga soo gaday ayuu isku garaacayaa oo dhalow dhalow dhalow dhalow ka siinaya cali dhan nuurjiir faarax afey iyo raggii kalaba durbo way garteen ninka garab maray ee aqalada ku socdaa inuu mataan ciideed yahay faarax afey mooyaane in alla inta geedka fadhiday ayaa warmihii boobtay indhahaa lala sii raacay aqalkii salaada ku jirtay oo uu soo tilmaansaday ayay saantiisu u jeedaan qor iyo xero dalaq buu yidhi oo sidii nimay naagi u joogto ayuu kalsooni ku galay taasi hadday dhacday ma weysaa dhowran niman mar afar lagu sheegay marna shan lagu sheegay oo cali dhan ku jiro ayaa isku mar kacay oo qalabkoodii qaatay mid walba hubkiisa hooto dhagalay ah ayaa ka mid ah faarax afey oo aan weli waan waan ka quursan the status of women, the meeting ends and the government. But for the first time in 15 years, the minister responsible won't be there. Barbara McDougall has aan moogan tala lagama yeelina waa laga diiday shantii oo hootooyinku ka horreeyaan ayaa aqalkii salaado soo horjoogsaday ma gelin oo aqallada gabdhaha in la galaa ceeb bay ahayde ardaaga ayay ku hakadeen salaado oo ogaatay in la kor joogo oo uusan maanta baxsanayn ayay naxdani naxdini ku dhammaatay ma waxay nacaysay in aqalkeeda dhiig ku doo- dhiig ku daato ma waxay diidaysay in daraaddeed la isku dilo numataan bay rajo dambe ka qabtay sababta ma naqaan ha yeeshee waxay ku dadaashay inay badbaadiso waxaa la yidhi markay ogaatay in la kor joogo ayay ku tidhi mataanow labadayda lugood meel aan ahayn oo aad maanta ku baxsan kartaa ma jirto wuu ku qoslay oo waad i caayasaa ku yidhi qalabkiisii ayuu boob ayuu haahaabtay iyana intay daahyadii aqalka isku qabatay ayay shantii dibadda taagneed ka bariiday inaysan aqalkeeda soo gelin waxaad mooddaa inay yeeleen mataan bayse halkaaga ku qarsoonow karaada intuu salaado dib u dalfiyey oo raarta dambe ku tuuray daahyadiina dhulka soo dhigay ayuu yidhi salaado ma aniga iyo wiil ciid joogaa la kala qariya baxduu yidhiba hooto xiiri baa naaska kaga dhacday tii labaad baa garabka dhexdiisa kaga dhegtay tii saddexaadna xidhmahay dhex xushay waa lagu boobay warmihii oo halkii baa lagu kidfay markay kasii baxaysay waxay shantii ka soo sheegeen inuu lahaa haddaan hooyaa oo macnaheedu yahay in la idili karaa hadday ii caddaatay hadalkii kale ee laga maqlay uguna dambeeyey wuxuu ahaa ilma adeerayaalow idishee timaha ciidda iiga celiya yaan gabdhaha ciideed tuurkayga oo carra leh soo dulmarin codsi laga yeelay ayuu noqday abwaankii jifada uu ahaa axmed maxamed xisi ayaa loo waramay waxaa la yidhi mataan ciideed nimankii uu la xidhiiday ee ay salaado ku culloobeen ayaa dilay oo cadba margooyey kaatunkii uu qabay lagama bixine intay fartii gooyeen bay xaggii birtu halakaysay dib uga siibeen axmed maxamed inta cabbaar aamusnaa ayuu yidhi wixii aan idiin sheegi jiray ee xasan mataan eebba ku abuuray waa waxa maanta dhacay markaas baa la gartay weedhiisii ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin ee uu ku celcelin jiray markii wax looga soo sheegaba wuxuu ahaa aayaha kibirka nin yaqiin oo ay waayuhu bareen isla weynida iyo uunka oo lagu tunto inaan macaash dambe ku jiri karin waayaaba ninkaas dayrada ah ee habaarka aadanuhu ku ururay nimankii uu ka dhashay dhiiggiisii ayay sheegteen faarax afe iyo caleedhan nimankii lahaa ee dilay mag boqol halaad ah ayay ka oggolaadeen ha yeeshee raggii mataan ka dhashay taa way ku gacan sayreen saddex nin oo saddex boqol oo halaad ah in laga siiyo ayay ku adkaysteen waxay qabeen mataan ciideed inuu nin ka weynaa oo laba ka weynaa oo saddex nin u dhigmay guurtii baa labadii qolo dhexdhexaadisay waxay garsoorkooda cuskiyeenna garan mayne waxay xukumeen mataan ciideed nimankii dilay inay laba boqol oo halaad ka bixiyaan laba nin inuu u dhigmay ayaad mooddaa inay isku raaceene ma dhabbaa inay guurtidu sidaa rumaysnayd ma dhiig dambe ayay ku baajinayeen mase geela beelaha ku badnaayo laba boqol oo halaad baan wax weyn loo arkeen si kastaba ha ahaatee faarax afey iyo nuurjiir reerihii ay muqadimiinta u ahaayeen geelaa way bixiyeen inkastoo raggii mataan xigay qaarkood arsi mooye aysan wax kale ku qanacsanayn iyadoo sidaa lagu kala joogo ayaa nin aan labada reer midna ahayn danta soomaaliyeedna dalka soomaaliyeedna dibadda ka jooga oo gabyaa ahi maqlay in mataan ciideedkii gayiga qabsaday dhegta dhiigga loo daray oo nimankuu ka dhashay intay u aali lahaayeen ma ka oggolaadeen diradiraha wax ku qasbaayey ma naqaane wuxuu joogay magaalada cadmeed waxaana la odhan jiray aadan axmed dubbe gabay xoogna waa lagu nanaasi jiray gabay diradira ah ayuu cadan ka soo dhiibay kaasoo ahaa gooshaashka dhowbay farduhu gelinbaxayaane garduur nimanka tegayow fariin gaaban iga geeya nimanbaa mataan gowracay aan geed xaraar bixin dheh geyi lagu dhaxaabuu ahaa geeday jabiyeen dheh garka dhiigga waxa loogu daray tale ay gooyeen dheh ma gaadina gadiid maalinay gabax ka siiyeen dheh gablan yahay xuseen xoday muxuu gool u qalan waaye galliin lagama roone eh muxuu gaas u bixin waaye xuseen xodayga uu gawaabinayaa waa mataan in adeerkii ruma isaga ahaayaa iyo mid kale ahaayaaba nimankii mataan ka dhintay midkood ayaa dhagar u dhaqaaqay oo geesigii magaciisa dhammaanshaha la raaciyey waa cali dhane gawrac ugu jiiday tala fara ka baxday warmahana la isu soo faystay cali dhan nimankii dilay oo malaha kolkii horeba gabaygii ina axmed dubba kiciyey ayaa meydkii ka dulmaansooday oo yidhi ninkii ina dubbaa nagu kashfay kooskii cadan weyne hadalkiina soo wada kariyoo kuuna yidhi yeelay faarax afeeye nuurjiirkii shalay labada boqol ee halaad mataan ciideed ka bixiyey waxay moogooda sheegteen laba boqol oo halaad in cali dhan laga siiyo oo geelay bixiyeen uun loo celiyo nimankii mataan ka dhashay way isa soo taageen labadii boqol kolkay diideen ayaa la weydiistay boqol qurax inay cali dhan ka bixiyeen taana maya macangegnimo ayay kaga jawaabeen nin cabdi la odhan jiray oo ay mataan ciideed ilmaadeer ahaayeen ayna muuqato inay kibirka iyo isla weynada iska raaceen ayaa yidhi kolkii magtii calidin la weydiiyey aadkeedaba inaan ciid se ku dhaqnayn waxaad ku garataa iyadoo uu mataan aragahayga ka maqan yahay haddii geelba lay weydiinayo waa yaabe mataan muxuu ka samaysnaa yaa dhiiggiisa xaaraan ka dhigay calidhan iyo dadka kale dhiiggoodana xalaaleeyey jawaabtu waa kibirka iyo isla weynada cabdi iyo raggiisii kolkii waanwaan iyo ergeynba wax looga waayey ayay faarax afey iyo nuurjir cola ayay faarax afey iyo nuurjire colaad ku tashadeen ma nimaan birtu karin baa jirta ayay isku guubaabiyeen nuurjiir gabayo dhiigu da-ayo oo tiirtiirsi iyo aardoon ah ayuu ooda ka soo qaabay gabayadaa oo waayadii dambe halqabsi noqday waxaa ka mid ahaa kii uu faraskiisii caynab kula hadlaayay ee ahaa haddaan caynabow col iyo guluf caata kugu raagin waxaad cooba wey waxaad cooba weynayd haddii aadan caday ka dhuubnaanin haddaan meydku cagahaaga iman sida cagaar seexday cad nin quuta mooyee haddaan caana laga dhaaran haddaan nabadda ceelkaa ku hadday nabadda ceelkan ku rido cidi ka soo saarto canduu aabbahay dhalay haddaan dunidu eeryaamin tix kale oo ta'ley ah oo iyana aada caan u noqotay ayuu tiriyey waxay tala kaga dhammaatay gacantiisa inuu cali dhan ugu aaro oo cabdigii ay mataan ciideed ilmaadeerka ahaayeen hadalka quursiga ahna laga keenay uu dhiiggiisa ku dhasho taalaydii uu isku gubaabinayey ayaa waxay ahayd tolla ayay toddoba jeer miyaan xalayta soo toosay ma tunkaa i buuxsamay sidii toban jir awrgaala ma tallaabadaydaan haldhaa aanan wax tuugaynin laba saanac ii tumay miyaa tiirsan dhinacayga balaayadan itaaba leh miyaan toosin kari waaye sidii ari tigaad cunay miyaan taaha ku caweeyey miyay tamaraaday laba qabiil taws dhexdhigi wey isagoon biyo dhac u yeelin ayuu tixdii halkaa ku joojiyey raggu kala il dheere nimanka loo dhaaranayo nin ku jiray oo ay mataan ciideed isxigeen ayaa wax dareemay wuxuu raggiisa ku yidhi bi'i waaye nuurjir gabayga halka uu joojiyey kasbu u yeelay hooy gabaygu ma dhammee dhexdu jooga kolkii wax dhacaan oo nin kabaalkeennu ku jabo uu dilo ayuu dhammayn doonaaye bi'i waaye haddeer ha laga gaashaanto eray aan sanooyin inaga harin ayuu gabaygaa ku soo dari doonaaye nuurjiir haddeer ha la dilo ma haddaad diiddaan baa ha loo dulqaato waxay ka yimaada rag looma dhigin taladaa nuurjiirna in rag loo diro oo la soo dilo la isuguma iman galabtii dambe ayay u soo martay cabdi maxamed xirsi oo sidaan soo sheegnay ay mataan ciideed ilmaadeer ahaayeen ayuu haylaha kacsiiyey gabaygii kala dhammanaa ee ku joogay miyay tamaraday laba qabiil tows dhex dhigi weyday ayuu galabtaa dhameeyey oo wuxuu yidhi macabdaa turaabta isku rogay waa tabtaan wadee goortaan ku taagsaday miyuu talalay oo reemay matumaatidii baan wadnaha tahan wax weydaas libaaxuba dhurwaa toban kuna ayuu tuluud ka qaadaaye ninkii farayaraan la- nagu tuhmay bay tala ka hoostaaye walle aniga waa lay tixgelin fiirinimadayda sheekadii mataan ciideed ee ay qaybtani ugu dambaysay halkan baan ku joojinayaa waxaanse ka yaabanahay darwiishkii ismaaciil mire kolkuu gabyaayey ee uu saajin carab cawaale u dulxulaayey uuna tirinaayey raggii kibirku haadaanta harima ka tuuray ee xirsi ammaan aadan gallayd iyo faarax afxa kama lahaa waxaan ka yaabanahay kolkuu mariyey tixdii dhextaalkeedu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaaye kaaha la ogaado wuxuu mataan ciideed ugu dari waayey ismaaciil mire nintaa ka ilduufa ma ahayne malaha sheekada ayaanba soo gaarin dhegaystayaal mar haddaan dhammeeyey waxaan halkan mahad iyo lib aan u hayo uga jeedinayaa odayaasha aannu hasaawo wadaagga nahay ee ay ka midka yihiin abwaanka af soomaaliga maxamed xaaji xuseen sheeke xariir maxamed aw nuur oo faras cadde loo yaqaan cabdidaahir faarax gaas xaaji aadan cabdulaahi yuusuf xirsi oo loo yaqaan cabdulaahi farey oo ha ii badnaato hase ii yaraatee uu midba aqoontiisa iga kaalmeeyey qoraalka iyo diyaarinta sheekada mataan ciideed taasoo aan filayo in badan oo idinka mid ahi inay wax ku qaadatay dhegaystayaal waxaa maanta intaa noogu idil barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo aan ku soo qaadnay kuna soo gabagabaynay qaybtii shanaad ee sheekadii mataan ciideed